wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed cilmi ibraahim ayaa maanta magaalada muqdisho ka furay tababar ku saabsan xirfadaha farsamada gacanta islamarkaana u furay in ka badan boqol arday oo baranaysa xirfadaha farsamada gacanta ardadan ayaa waxaa la bari doonaa xirfadaha gacanta sida cilad bixinta taleefanada iyo sameynta korontada si ay ugu shaqaystaan wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed cilmi ibraahim ayaa dhalinyarada ka qaybgalaya tababarka hadallo dardaaran usoo jeediyey waxaa farxad gaara ii ah maanta inaan halkan aloo muddo kooban jooga wasaaradda inaan idinku soo booqdo taas waxay caddaynaysaa muhiimadda gaarka aan siinayo macadkan iyo shaqada u hayo shaqada aan maanta halkan kula kulmay waa wax aada ii tacajab geliya oon arko dhalinyar soomaaliyeed oo iskugu jira wiilal iyo gabdhaba oo xirfado kala duwan maanta halkan ku baranaya waxaan ognahay sida hadda agaasimu ka sheekeeyey macadku inuu soo maray xiliyo kala duwan iyo maraaxilo kala duwan maanta waxaa ilaahay mahadiya in boqol arday ku dhowaad halkan ay fadhido oo ay kala baranayaan xirfado kala duwan taas oo ah sheegaysa in dalku waxyaalaha maanta u baahan yahay dibadhisku inay qeyb ka tahay in la helo xirfadyaqaano soomaaliyeed oo ka turjumi kara baahida maanta dalku u baahan yahay mar labaad waan u mahad celinaya agaasimaha iyo macalimiinta maanta halkan idi soo gaadhsiiyey shaqada fiican iyo xirfadda fiicaneed maanta ay tusteenad wadaana idinku soo ababiyey mar labaad ka wasaarad ahaan waxaa muhiim gaara noo tahay macadkan ama xaruntan xelo jarmal wasaarad ahaan waxay noo tahay meel muhiim noo ah oo ta caddaynaysa maanta idiin sheegay inaan booqashadii koobaad in xafiiskaan imaada inaan ka bilaabo halkan waxay sheegaysaa inaan muhiimad gaara aan siinayno macadkan iyo waxyaalaha u baahan yahy agaasimaha waa noo waramay waan uga mahad celinay agaasimaha iyo macalimiinta shaqada fiican ay soo qabteen baahiyaha gaarka ah ee jira ay noo sheegeenna ka wasaarad ahaan waxaan rajeynaynaa idanka ilaahay iyo ka xukuumad ahaanba intii karaankayaga inaan se ugu dhaqsaha badan leh macadkani waxaan rajeyn doonaa kulamadeena dambe halkan ku kulmi doono inaan arki doono isbedelo badan oo waxyaalo badan oo hiigsanaysaan hadda in laga hirgelin doono halkan xirfado badan lasoo kordhin doono agab badan oo u baahan yahay macadku wax lagu soo dari doono macalimiin badan nimankaa odayaasha isxilqaamee hadda meesha joogay oo aada u mahadsan in iyaga laftooda soo saari doonaan macalimiintii berri bedel lahaa ee meesha ka shaqayn lahaa inaan agabkana wax badan lagu soo kordhin doono dhalinyaradan ayaa markay ka faa'iidaystaan tababarka ku shaqaysan doona xirfadaha ay barteen